iyadoo koonfurta magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ku dagaalamayaan beelo walaalo ah oo halkaa wada degan ayaa haddana waxa ay isu soo taraya baaqyada nabadeed ee ay dirayaan waxgaradka magaalada kaalkacyo islamarkaana ay ku dalbanayaan in si degdeg ah oo bilaa shuruud ah loo joojiyo dagaal beeleedyada ka socda koonfurta magaalada kaalkacyo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada kaalkacyo oo ka hadlaya dagaalka ka socda koonfurta magaaladaasi iyagoo dhinacyada diriraya ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan xalkana nabad lagu soo dabaalo maamulada galmudug iyo puntland dadaalada ay wadaan horta waa ku mahadsan yihiin wasiirada dadaalada ay wadaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan tabanaynaa haddaan nahay shacabka ku nool gobolka mudug dee waddadii saxda ahayd waxna waa laga haya waxna lagama hayo waddada saxda waxaa waye kow horta in laga kala qaado ciidanka ama la dhex dhigo ciidan laakiin guddigii farsamada horeeto oo la qabtay haddana mar labaad waxa la guddi farsamo la qabanaya oo toddoba cashar kabacdi la qabanaya haddana waxaan u arkaa waddadaas waddo xoogaa dadku ay saluugsan yihiin nabadda lafteeda ay saluugsan tahay nabadna aysan ku imaan karin nabadda waxay ku imaan kartaa laba shay in laga dhigo kow in odayaasha dhaqanka iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo loo daayo dowladduna kor joogtayso wasiirada kor joogtayaan culammaduna goobjoog ka noqoto oo ay shaqada qabato haddii aan nabadda sida ay tahay loo qabanna wax badan baa kasii hallaabaya gobolka mudug nabad badan buu ku naallooday wax badan baa laga soo qabtay dad badan oo xoogaa leh ama suldaamo leh ama odayaal leh ama maamul leh ama ururada haweenka nabadda leh ayaa jooga magaalada baaqi u horreeyey ciddii dirtaan waxay ahayd ururka haweenka nabadda gobolka mudug waxaan rabaa in laga talageliyo haddaan laga talagelin qof kasta oo nabadda jecel nabadda carqalad bay noqonaysaa maani raxiim magacayga waa maxidiin cali salaad jooga gobolka mudug kaalkacyo arrintan nabadeynta la wado horta nabadeynta waa soo dhaweyneynaa arrinta nabadeyntu waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay waqtigeedii joogta dad walaalaha muslima oo meel wada degan oo isdilaynhaya oo maaragtay labada kun iyo shan iyo labaatanka dagaal macnaha isku haya waa wax aad iyo aad looga naxo iyadoo soomaaliya soddon iyo laba sano dagaal isku soo jirtay qabiil marka waa nasiib darro weyn in dadkaas maanta qabiil ay ku dagaalamaan aad iyo aad bay nasiib darro u tahay nabadeynta la wado oo wasiirada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanku ay wadaan aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan leenahay hal la tago meesha dhibku ka jiro waxaan ku boorinaynaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka waxgaradka oo reer galmudug iyo puntland ama beesha leelkase walaalaha leelkase hadday wasiir leeyihiin hadday senator leeyihiin hadday xildhibaan leeyihiin meesha dhibku ku jiro oo ka jiro inay tagaan dadka kala celiyaan dadka kala qaadaan markaas kabacdi wixii dhaqandhaqaalo laysku haysto iyo wixii maaragtay dad laysku haysto markaas kabacdi la kala guro laakiin huteelada baaqyada laga jeedinhayo iyo nabadeynta laga sheegahayo kuma filna dhibka halkaa ka jira dhibka meesha uu ka jiro in la tagaan rabnaa dadka la kala qaado wiilasha qoryaha wata oo islaynaya la kala wareejiyo la kala fogeeyo dadka nabad lagu soo celiyo deegaamada markaas kabacdi wixii laysku haysta laga wada hadlo